kuwan waxaa la sameeyey kun sagaal boqol iyo kontonkii baa dawladda talyaaniga fudhay sida talyaaniga fudhay inta ka dambeysay dawladihii soomaaliya ee kala dameeyay jirayba ay gacanta ku hayeen dawladda soomaaliya oo jiro waan dhicin markay dhacday ayay dhacaysay ayay wadada goday ka dhacday markay dhowr iyo toban sanaadu madaar go-ahayn ee wadadii isbedeshay gaadiidkii ay ka xirantay macnaa waxa weeye gaadiidkii mari jiray kirtaabuus ahaa mar labaadkiina waxay ka xirantay xoolihii noolaa oo gobolka dhan ee gardafuul wadooyinka waxa laga galaa wadada laga galo oo xoolaha iyo iyo gaadiidka galaa weye waa garta marka maxaad ka qabateen markii aan aragnay inay wadadii xoolihii ka xirantay gaadiidkii awrtii mari weyey oo geela xoolihii mari waayeen oo laga soo noqdo dalkii alfly ayaan isu xil saaray oo anigu isu xil saaray markii horeysa waxaanu samaynay boori iyo dhulkii dubay baan dhisnay didki baan ka jaray waxaan isticmaalay markii ugu horreysay xoolihii noolaa iyo iyo geesiyaashii iyo safaradii mari jiray oo xoolaa nool ahaa mar labaadkiina waxaan isticmaalay gaadiidkii oo gaarigii ugu horreeyey oo aan ku jitaagno wuxuu ku mara labaiyi toban sacdood
waa garta marka waxyaabaha waddada idinku aad ka qabateen oo dhinaca sidii loo furi lahaa oo kale maxaa ka mid ahaa
waxaa ka mid ahaa dee dhulkii dumay oo kaabadihii dhulkan waxa weye waa buundo waa buundooyin weeye u dhisay dhulkii dumay baan dhisnay dhulkii macnaha la dhisi waayey oo xumaadayna waa ka leexanay waxa weeye waddadu waxa weeye laba iyo soddon kilomitr konton kilomitr weye soddon kilomitr oo ka midii waa buur waxa weye laba iyo toban kilomitr la ku kala baxayo laba iyo tobanna la degayo inta kalena dusha la marayo laba iyo toban kilomitr oo xilka loo baxaayo biyaha kasoo baxa hawadu way ku socdaan waddada way kala jeexayaan hadday galabta kala jeexaanna waa in subax la sameeyo hawsha waxaa qaabishnaa garaan garaan oo fadhigiisu yahay dhulkan naqaro iyo meelahan iyo ahaa dowladda soomaaliyana labada xilli roobaan ee guga iyo beenta waxay u diri jireen ciidan u gaara ma garan waa garta waxaad ii sheegtay in waddadan dhismaheed inaad adiga inaad isku xil saartay marka yaa adigu kugu taageeraya ama dhaqaalahan ku baxay yaa gacan kugu siinayay
wallahi horta inta badan aniga waxa weeye dhaqaalaha aan aan aniga aan macnaha waxa weeye waddada ku sameynaya wuxuu ahaa wax isu tashi ah oo ama beeraha xijir ha noqoto ama beeraha igaar ha noqoto baan baan ku maalgelin jiray sanadkiina waxaan ka shaqayn jiray saddex bilood saddexdaa bilood oo qababaha ah waan ka shaqayn jiray xilliga gugan haddii roob qabto oo ay biyo seexaan waan tegi jiray waxaan u sameeyey maadaama waddadii ay konton kilomitr soddonka kilomitr ee ka mida buurta buurta salkeeda ayaga waan ka sameeyey barkad ka sameeyey iyo bakaaro alaabta loo dhigo si waddada markii roob qabtada qalabkeeda ugu olaabo oo meesha looga isticmaalo wax gacan laga siiyey meeshaan wt marmar andhaweyn ayay waxqaasin aan naf layna sisa laakiin dawladda puntland iyo hay-adaha macnaha waxa weeye puntland oo kaleeto dibna alaakanaheli waxaan mashruuceeda iyo dukumentigeeda aan u keenay cabdillahi insha allah naxariiste wuxuu u diray hay-adda meesha marka obenka oo meesha la oran jiray engineer malfo oo markaas gudabe ka ahaa runtii marka iyo afar iyo labaatan saac ayuu qabtay in lagu tago meesha oo macnaha lagu soo qiimeeyo qiimeynta markii lasoo sameeyey dawladii cabdillahi sho federaalkiisu buu aaday cabdi muuse la wareegay cabdi muusena markaas waxa weeye mashruucii markuu soo baxay waxaa la geeyey waddo cusub oo lafo koray ka bacdina waxay noqotay in aan anigii maaragtay haddana isu xisaaro ka bacdii haddan waxaan u nimi xilligaan haddan sanadkanina ku jiro cabdiweli oo u keenay uu ballan qaaday in wadada inta dhamaystiro khaaskii ku bixina waxyaalaha diintaay aan qabnaa ka bixiyo weli wax ka fadi ma jiraan ma garan qalabka aanu isticmaalayno waa de nin dab isticmaalaya qalab mahayso waxaan isticmaalayna qalabka waan garanayna barakiinaha iyo bahalaaka hayraa dubayaasha
waa garta marka adigu wakti intee lagabaad marka hawshan aada gacanta ku haysay
sagaal iyo toban sano ilaa labaatan sano wey
waa garta marka iminka waddadu marka waa sidee marka sidee tahay
waddada gaarigii laba iyo tobanka saac ku maray ee ahaa faluur dareefka oo gaariga yar ahaa hadda laba sac buu ku maraa gaadiidka waaweynna waxay u furantay gaadiidka candhooyinka labada candhole oo waxa weeye iskaragoyaasha mara gaarigii laba iyo toban saac laba iyo toban saac waxaan kasoo reebnaa laba saac waan kasoo haray waa garta marka ahmiyadda wadadan ay leedahay maxaa nooga sheegi kartaa haddii wadada horta waxay wadada ugu dhow ee gobolka gardafuur laga galo ma garata markii lix kilomitr lix boqol iyo konton kilomitr xagga kale lasoo wareegaya tan waa saddex boqol iyo konton baa laga gelaya midada labaad waa wadada keliya ee isku xidha degmada dhandara iyo iyo iyo iyo gobolka gardafuur haddana marka dee wadankuu kala xiran yahay meesha laga dhandara ilaa raas cabseyn waxaa gala wadadaas iyo lafa koray oo dhinaca ka wareegsan halka wado gaadiidka baabuurta ah iyo xoolaha nool iyo maydiga iyo wixii la erigsanayo waa halka wado ay wada maraan xoolaha nool iyo gaadiidka kulliba inta kale meel la mara male
waa tahay marka maxaad caqabada marka oo aad kala kulantay marka muddadii aada hawshan iyada aad ku guda jirtay
wallaahi horta caqabadaha aan la kulmay waxaa ka mid ah annaga oo macnaha waxa weeye ballanqaad naloo sameeyey oo ay gobolada dawladiisa ballanqaad loo samaysay ballanqaadkiina wax ka filin oo qarashaadkiina lagu yeeshay maxaha cadibeen waxaa ka mid ah gaariidka oo gaariga hadda aad kiraysato oo gaariga qaadato waxa weeye gaarigaas waxa weeye meeshu waxa weeye shan boqol baa lagu soo qabanayaa inuu ma kugu tago ama afar boqol baa lagu soo qabanayaa marka waxa weeye dhibaatada ugu daran waa gaadiid la-aan iyo qalabka wax lagu baankeeyo sida telefishinka maaragta waa ku arki doontaa shaqada iyada oo waxa weeye waa ku arki doontaa youtubeka ka heli doontaa waxaan isticmaalaa taayiro markii aan diina weynay taayirka baabuurta ayaan ursanaa isticmaalaa marka wadadii hadda waxay maraysaa meesha ugu fiicnayd oo macnaha wax laga qaban lahaa sidii gaadiidka waaweyn loogu furo laakiin dhaqaalay u baahan tahay midada kaleeto haddii aan wala shaqeyn waxay ku noqonaysaa bisha caqabada ugu dareen intay ugu dareen waxay tahay wadadii anigana xilligan dhaqaalo maayo haddii faraha laga qaadana waxay ku noqonaysaa meel sheegi oo wax wey wixii aan waxaan kasoo aan ka shaqeynana waa khasaaro waxay wixii wadankana wuu kala xiri maayaa marka waxay u baahan tahay annaga runtii dhinaca dawladda watanyada dawladdu leedahay baa hawshaan shaqadeeda iskale oo waxa weeye ay ka mid tahay b s a iyo iyo iyo iyo wasaaradda awlaadku waxaana sii darro ah in aan mashruucii ugu tagno madaxweynaha sababto waxa weye madaxweynaha waxa u yaallaa hawlo badan ba u yaallaa ma aha hawshiisa dadkii aysi gadanaynay runtina waxa weeye ganacsato baan wax ka qaadi jiray dhaqaale ka qaadi jiray oo waxaan oran jiray dhaqaalaha dib baan idinku celinaynaa oo doosikad baan loo helayaa ama dawladdan lacagta ka raadinayaa dee markii dawla dawladda siiso ninkiis ahaa ganacsadaha lacagtiisa waa kaa rabaa waxayna waxa waayaa loo arkayaa markii dawladdan soo aadaba inaan dawladdii lacag ka helayo oo macnaha ay dhaqaalo bixinayso
waa tahay ugu dambeydii maxaad bulshada iyo qaybaha kala duwan ee dadka ku dhageysanaya aada usoo jeedin lahayd
horta bulshada macnaha marka ugu horeeya qaybaha kala duwan ee dhegeysanaya dawladda waa ku cabsanayaa in ay kaalinta bixiso oo macnaha wadadan la dhimaystiro mideeda labaad wadadan ma aha wada qof shacab gacanta ku hayn karo waayo xilli kasta oo roggoyo waxay u baahanta dhaqaale dhaqaalaheedana waxaa ka bixi kara dawlad in dawladdu iska saadho oo xilkan maadaama aan muddo aan soo waday aan ku dahlay ee dawladdu xilkii la wareegto oo shaqadii qabato oo iyada wax raadiso oo hawshii naga wareegto oo qarashka aan dugno naga bixiso ani hadeer macnaha dhaqaalaha aniga iga baxay xilligii dawladda soomaaliya kale ama lacag la helo waa sugi karaa waa daysan karaa macnaha waye xoolaha qaban ka dhigan karaa laakiin waxaana dhibaya waxa dadku nagu leeyahay marka dawladda waxaan ka cabsanaynaa in ay kaalinta leedahay ay buuxiso shacabkana waxaan ka cabsanayaa ganacsatada iyo culimaadiinka waxa weeye ninkii xolihiisa wada gashada masaajid gashada waa wax ka horeeya oo macnaha sida hore u jira marka waxoodii inay maratay hore marsadaan oo waxa weeye waxoodii ku darsadaan oo ka qayb qaatan baan iyaga rafacsanaya